Darawalada iyo suuqleyda xaafadda Niboy ee magaalada Mandheera ayaa cabasho ka muujiyay horumar la'aanta dhanka wadooyinka ee ka jirto xaafadda Niboy. Xaafadan oo uusan weli gaarin laamiga magaalada Mandheera ayaa waxaa wadooyinkeeda ka muuqda burbur iyo godad oo ay ku dhibban yihiin isticmaalkeeda darawallada. Darawallada iyo suuqleyda ayaa sheegay inay bixiyaan canshuurta dowladda, hase ahaatee waxa ay tabanayaan horumar la'aan dhanka wadooyinka ah. Waa kuwan qaar ka mid ah darawallada iyo dadka xaafadda Niboy oo warbaahinta la hadlay.
Waxaan ka hadlayaa, waxaan nahay tagsiiley magaalada Mandheera gaar ahaan Niboy suuqa xoolaha. Waxaan ka cabanaynaa maalin tagsiiley maanta isla weli joogtay iyo suuqa xoolaha. Dhallinyarada waxaan ka cabanaynaa wada la'aan. Dowladda waxaan ka codsanaynaa gafanaha weyn yahay dhibitka wasiirada inay wadada noola dhisa. Maxaan ku dhahdaa roobkan kiisi kale wada la'aan badanaa nagu dhacday meelaan marnaa waynay. Waa noola imaaday dhibit gafanaha iyo wasiiraddu way noo imaadeen. Waxaan dhahay wadada sida ugu dhaqsaha badan waa laydiin dhisayaa. Ilaa hadda roobka kale waa imaanay. Waxaan ka hayno wax qabad ma laha. Dowladda countiga shan iyo toban sana maxaan ku dhahdaa Mandheera ka dhisan tahay. Wax wado noola dhisa ma laha. Ilaa Noobe wada la'aan anahay gawaarida maxaan ku dhahdaa way naga jajabeen. Dowladda waxaan ka codsanaynaa inay wada noo dhisto. Sida ugu dhaqsaha badan roob waa imaanay. marka boroject iyo maxaan ku rahdaa laamiga naga wad baahi maxaan ku rahdaa kaweyn aan haysa waxaan rabnaa in si emergency ah wadada maar noola saar godadkan maxaan ku rahdaa gawaadi nooga jabeen noola duu wadada waa mari wayne dhib badan aan ku qabnaa dowladda kulli oo weyn madaxweynaha weyn waa soo wada dhisnay waxaan ka haynana ma lahayn meeshaan wasaqaa laalamari laayahay wadadayna waatan ad u jeediin ilaa shafshafay godad waaya dhulka rafaalaan ku qabnaa waxna saacidaynaa ma laha ilaa dowladda dhimaalaan annagaa soo dhisnay waxaan ka haynana ma laha mar walbana waa liindhisaa nala dhahayaa annagoo rafaadan ku qabnaa in waddada noola duugo noola dhisa jaamka jaamaa dhulka ku jira oo culeysaa ku jira oo goola dhulka dhimaalo wada gadadgadadad noqday inay noola hagaajiyo canshuurtii maanul baa nagala qaadaa sibdii cadaa nagala qaadaa sibdii cad dowladdina canshuur qaada laiskuma ogeen inay annaga naala boobaaya oo naala gooni noola boobaaya inay sharci dowladda ay diiwaangelisana ma naqaana dharaar sidii hadda ta canshuur noolama dhaafa haddeen kontonkaad shilin nagala waayana lugta gaariga laga xiraya rafaadaan waddada ku qabnaa jaamaan ku qabnaa dhibaan ku qabnaa dowladda ma aragna kiin doorana nurubba iska galaa maba aragna dabagaas xagga ka dhisana anaa meeshaan rafaadaan ku qabnaa baloodaan canshuur bixinaa dukaamaan bixinaa naftayna liisan bixinaa inshuurisaan bixinaa wax walbaan bixinaa bakeeri kama aragna dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dhulkaan laami noo saarta godadka nagala duugo noola hagaajiya ilaa godka noobay ilaa waddada garbaado dhulka noola hagaajiya aan rabnaa markaa wadadan xaggeeda waa laami ma qabno horta dhinacaan busleyga laamaan leen busley dhinaca laamia loo yeelay dhinacan laami ma laha dowladda ruto maxaan ka codsanaynaa in laami noola saaro meeshan ii gaafana maxaan ka codsanaynaa in laami noola saaro marka wadadan xaquuqdeeda waa la gebe xaquuq ma qabno meesha waa lagu dhibaataysay dowladda kenya maxaan ka codsanayaa madaxweynaha ruto iyo gaafana maxaan ka codsanayaa wadadan in suuqa xoolaha laami noola saara dowladda waxaan ka codsanaya oon ka codsanaya oon ka codsanaya waddada inay naga hagaajiso mar kasta canshuur baa nagala qaadaa baabuurta canshuuraa laga qaadaa maqaayadaha canshuuraa laga qaadaa ariga canshuuraa laga qaadaa canshuurta nagala qaada waddada in nogula dhisaan rabnaa waddada wax dhismo ma haysato baabuurta waa jajabeen dadka ay ku shaqaysan lahayeen masaakiinta ku shaqaysan lahayeen annaga maalinka uu roob imaado waa la lugayne dowladda waxaan ka codsanaya wuu u weyn yahay maxamed aadan khaliif ilaa dhammaan inta ku daba dhisanoo dhammaado waxaan ka codsanaynaa inay waddadan naga dhisto waddadan masaakiinta ganacsanaysay ay ku ganacsan laadahay dadkii xamaalanaya ay ku xamaalan layihiin baabuurta aan soo raaci lahayn marka uu roob daa la soo raaci layahay wasiiradda ayada naftirkeeda degan xaafadda oo dhibka naga arkayso oo dhibka ka aamusan inay dhibkan wax nagala qabato maalin kasta waxaa laleeyahy kontaragtiyaa lasoo qaatay kontaragtigii soo baxa qof unbaa cunahay dowladda ma moogo waa u jeedaa carrada waxa ka jira moogaalaan ma uma yeelayso annaga wixii aan canshuurta ku bixinayno inaan canshuurta aan bixinnay waddada wax noogala qabto aan rabnaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera